waa lasoo gabagabeeyey sidaas yani la yiri marka shirka horta anigaa yani waxa hadda oo soo kordhinayo inay jirto sababta waxa weye muhiimada waa adeynta markii cilmi beenin la gaarsiiyo dalka taasna miday samayn karaan maaha meesha hadda waxay wadaan iyo qaabka hadda waxu socdaan marqaad marnaba ay taas imaanaysa maaha maxay tahay aragtida kuu muuqato inuusan shirkaas waxba soo kordhinaynin aragtida ii muuqato waxay waxaasoo dhan uga suurageyn waxaye ma jirto oon shacab macnaha hadda asagoo naftirkiisa u diyaarsan in la helo maran ku yimid qof-yaad oo waxaaba muuqanba hadda meesha dawladda dhexe muqdisho wixii la oran jiray damaanad qaran baa meesha ka maqan sababta waxaan sheegaa meesha jirin caasimadii waxaan arkaynaa inay wasaaradihi oo dhan ay jirin wasiir gacanta ku hayo gurigii wasaaradu lahayd imana socdo waxaan arkaynaa iskuuladii waxariyihi oo dhan inaan gacan lagu hayn weedana socdo waxaan arkaynaa dhibaatooyinka iyo iyada magaaladu la degi laadahay in ay tahay guryo dadkii ahaa ama hay-adii lahayd aan gacanta ugu jirin in wax walba dhibaataa laga soo dhex abaabilo in weli la difaacayo harsashada sharci darada dhaliga guriyo qaranleyar ama qofleyar ama jaaliyadleda ama safaaradleda waxa laa socdana maha waaas waxa la doonayana maha in la aado mid kastoo meesha yimid wuxuutaa wax ka qabto male midda kale way maqlaysaa waa ku maqlayaa midda kale ugu dhibaatada weyn meesha ka jirta waxay tahay manhajkii dalka waa tawskiil baa lagu bedelay waaweynta gelyo iyo maangeliyo siyaasada united nation dulageed baa ka yimid oo waxaas baa lagu bedelay waxaa kaloo jira dadku mala haystaan hogaamiyaal afka soomaaliga yaqaana oo ay gartaan waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin ilaa hadda lagama haya qorsho qaran oo ah taarifka la doonayo waxa la doonayo waxaa kaloo hadana jirinba xiriir ka dhexeeya degmooyinkii iyo dabaladii iyo shacabkii caasimada laftigeeda laga dheeru kala go-an waa gartay oo wada la mara lahayn oo qorsho subac iyo mid dowlada hoose iyo mid dowlad dhexe isku xiran jirin marka dhibaatooyinkana waa kuwa aada cirka isku shareer haddana maamulka midka ka dambeeya waa kasii burburiya dhibaato badan waa gartay waxyaabahan aad ka dhawaajisay oo idil waa waxyaabo muhiim u ah adeegyada dawliga laakiin shirarkan hogaamiyaasha soomaalida way u gogol xaari kartaa soo lama oran karo taa iyadaa meelo ciidamaha jimadu joogaan awood baa lagu shirshiri jiray meeshaan wax dhisanba ma jiraan sundadkii buuba meesha cag ka dhigi lahaa baa la rabaa hadduu dhigi waayo oo meel muxuu taaganyaa tuuriraanaya sundadkii awood buu saga maqnaanaya muslimiintu soo dhigiya cagaha waayo marka waxaad kasoodkeento dhiliyo umad loo diya kaa rabaan meel la geeya kaa rabaan dad loo sheega kaa rabaan hadda waxaad og tahay inta degmaa oo muqdisho oo keliya ah degmo degmo isu mari karta male degmo degmo socon kartana malaha maxaa taasna waxa weeye waad fahmi kartaa maamul lahaan baa keenaysa alxaasil waxa weeye meesha baydadana waxaa gacanta ku haya etoobiya kisbaa waxaa gacanta ku haysa kenya ee waxaa inta ku haysa burundi uganda kuwa badaha ay sharci darada daraakiibta laleeyahay waxay yidhahdeen laakiin shabaabada mamnuuca wataa waa ka dheeri ilihii dhaqaalaha ilaa hadda ajiradadaa gacanta ku haya haday tahay jada diyaaradaha haday tahay dekadihii haday tahay kulli marinada muhiimka dalka waa iska gabagooblay iyo kulli ajirada wadadegid